walaa agireere reebteydayo raama kudaho reedaara saalaataale gol halkan waa goob lagu ciyaaro gabdhood ama falaartuurka waxaana galab walba ciyaaro laba kooxood waxa ay leedahay ciyaartan shuruudo ay ku heshiiyaan kooxaha ciyaaro iyadoo ay toogtaan koob qiyaas ahaan u jirta boqol mitir ciyaarta ayaa bilaabato sagaalka galabnimo waxayna soo gabagabowdaa lixda maqhribnimo ciyaarta waxaa usoo daabasho tago qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaasoo u noqotay madadaalo mar aan booqday xaafadda horseed oo ah goobta lagu ciyaaro gumuutuurka ayaa waxaa kula kulmay qaar ka mid ah kooxaha ciyaaro waxayna raadi wisnaay u sheegeen in ciyaartan ay tahay mid soo jireen ah iyaguna ay ka dhigteen madadaalo annaga meeshaan horta waxaan u imaadnaa madadaalo iyo wax oo geedahan shirciga ka mid maan annaga mu u imaadna qamaar iyo fafalaad intaba mu u imaadna geedkan waxaa la yidhaha gamuun middaana waa qaans intaa laga fadhiisanaa waa sida aad arkaysid waxaa loo gamaa dhankaas baraa loo gamaa ilaa boqol tilaab oo kale anaga aan noo tilaabaysan aan ku baashaalnaa waxa oo celid oo fooda iyo intaba ma jirto waxaanu ku dheelnaa qoox iyo qoox aan kula dheelnaa qooxii laga badiyo wax yaroo oo subag aa laga cunaa kooxdii badaysana sidoo kale haddii oo barbardhaco meeshuu ku yimaado waa la isdooriyaa meeshii todoba ay tahay laba todobaad hadday tahay waa la kala marinaa todoba todoba laga dhigaa hadday sideed sideed tahayna sideed sideedaa laga dhigaa sidaasa anaga aan u dhilnaa wallaahi mar weliba laga badiyo aniga xanaaq oo waxaan dareemaa oo caadi ahayn markiin badiyna farxad oo waxaan dareemaa oo caadi ahayn oon ile waa ninka badiyo waa aragtee waa iskagala noqosadaa qusulka marka waa kala baxan tan gamuun waaye gumac waa feeri jibisaale ninkii wuxuu ku dhigta feera cabadi dhan waan u haara asiga waa waxaa kabdhood waa taas fallaar waa saasay u bixaysaa laba fallaar ay leedaasay u bixay hadday ku gasho inuu midiskii goynays maan makaa go'ayso mariidkiina kugu saaqaa ku dhimahayle midna damaana la yidhaahaa midda camal oo shab igu siinaya baarkaadii waxaas waa jaray haddaad sirgaas ku siibi kartaa taad laagta ma siibinto fallaara la yidhaahaa haddaa oqdadku gantana iyadoo sideeda oo midina loo qaadin oo wax kasta lagu dhifinays iyadoo sideeda ay soo dhici haddii aad oqdad qabto aad gantid waxyaabahaas ay ugaartana ay leedahay kala dambeyntaas iyo kuraastaasna kala leedahay hadda kabdhoodaan dheelinaa kusoo dhowow sidoo kale mid ka mid ah dadka usoo daabasho tago ciyaartan ayaa sheegay in halkan ay keento jaceyl uu qabo ciyaarta kamuuntuurka wuxuuna tilmaamay inuu ka mid yahay taageerayaasha dhinacyada tartamayo annaga waxaan nahay dadka daawashada u yimaado maalin kasta ayaan nahay oo mataqaanaa meesha maxaba ay keento si gobolka dadka kabdhoodka dheelo oo laba koox eh si micnaha aan u taageerno gobolkeenna tuulooyin hoos yimaada ayaa jiro marmar la tartamo say u badiyaan aanu annaga u daawanaa aanu u taageernaa maadaama aan gobolka joor u dhalanay maalin hadda waxaan goobjoog ahay tuulada shaan la leeyahay oo joor hoos timaado in micnaha ay ka badiyeen maalinkaas anaa goobjoog ahay maalin kale meelo kalea loogu yimid tuulada hadda ma xasuusto laakiin waa isbarbar dhaceen daawashadaas waxaan mataqaanaa saas ugu nimaadaa inuu gobolkeena mar walba uu badiyo ciyaarta gabdhoodka ayaa ka mid ah ciyaarta soo jireenka ah waana dhaqan ku weyn bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool deegaanada gobolka shabeellaha dhexe waxaana inta badan isticmaalo dadka reer miiga